iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada ka taagan badda cas ganacsatada wax dhoofisa ayaa ka fikiraya sidii ay badeecadahooda u iibgeyn lahaayeen xuuthiyiinta yemen ee ay taageerto dowladda iiraan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ka dhanka ah maraakiibta ku sugan biyaha badda cas tallaabadan ayay taageero ugu muujinayaan xamaas weeraradan ayaa hakad geliyey marin ganacsi oo muhiim ah oo isku xidhayay yurub waqooyiga amerika iyo aasiya kaasoo marayay marinka suweys waxaana ay ka dhigan tahay qiyaastii boqolkiiba toban dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee adduunka shirkadaha maraakiibta ee waaweyn oo ay ku jirto shirkadda marisk waxa ay maraakiibtooda u dirayaan ama u wareejiyeen dhanka iyo koonfur africa oo ah waddo ammaan ah laakiin aada u dheer mid ka mid a shirkadaha xamuulka qaada ee jarmalka ayaa sheegay in macaamiishu ay eegayaan wax loogu yeeday wadooyinka isku dhafka ah tusaale ahaan markab ayaa alaabta qaadaya qayb ka mid a jidka kadibna diyaarad ayaa lagu wareejinaya oo kaargo ahaan loogu qaadaya laakiin awoodda xamuulka ee diyaaradaha waa mid xadidan waxayna ku kacdaa kharash badan oo ka badan kharashka maraakiibta badda falanqeeyaasha shirkadda s m b global ayaa sheegay in arrintan ay saameyn doonto shirkadaha iyo dukaamada waaweyn ee tafaariiqda sida wolmar iyo ikea qalalaasuhu uma eka mid fudud oo wakhti dhow dhammaanaya arbacadii shalay hogaamiyaha xuutiyiinta yemen ayaa ka digay in ay weerari doonaan maraakiibta dagaalka maraykanka ee isku dayda in ay soo fargeliyaan washington ayaa ballan qaatay in ay dhisi doonto ciidan caalami ah oo ka shaqeeya badda cas si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga laakiin shirkadaha maraakiibta ayaa sheegaya in uu mugdi uga jiro sida uu ciidankani u shaqayn doono dhanka kale waxa ay shirkadahani bilaabeen inay kordhiyaan kharashka badeecadaha ay ku qaadaan khabiirka ganacsiga ee qaramada midoobey john hofman ayaa sheegaya in arrintan ay saameyn doonto macaamiisha inkastoyna si deg deg ah u saameyn doonin inta ay leeg tahay saameyntu waxay ku xidhnaan doontaa intaa carqaladu ay socoto mid ka mid a shirkadaha maraakiibta ee fadhigoodu yahay maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee routers in ay kula talinayso macaamiisha inay u diyaargaroobaan ugu yaraan sagaashan maalmood kadib in sicir barar uu bilaabmo